بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله ولما فرغت من ذكر المبني على الضم ذك- ذكرت المبني على السكون ومثلته بمن وكم تقول جاءني من قام ورأيت من قام ومررت بمن قام فتجد من ملازمة للسكون في الأحوال الثلاثة wuxuu yidhi mu-alifku raximahullah walamaa faraqtu markaan kasoo faaruqay oo aan kasoo baxay min dikri lmabniyi sheegidda midka lagu binaynayo cala dami damo lagu binaynayo sheegiddiisa markaan kasoo faaruqay dakartu waxaan sheegay buu yidhi almabniya cala sukuuni kii sukuun lagu binaynayay matnigu kusoo sheegay macnaa wa mahaltuhu waxaan ku tusaaleeyey bikam biman wa kam ayaan tusaale uga dhigay taquulu waxaad leedahay jaa-anii waxaa ii yimid man qaama midkii istaagay baa ii yimid man bimacnaa alladii waayo halkan hadda soo ma jaa-anii man qaama ay jaa-anii aladii qaama mantaani waa isim mawsuul ism mawsuulkuna labuu u qeybsamayay labadii uu u qeybsamayay ibraahim ibraahim ninkaa gadaal fadhiya jimicsanaya istaag isimka mawsuul labuu ahaa labadii maxay ahaayeen mideesa soo gelaysaa man labada qaybood qaybtay ku jirtaa yaa meeqa u qaybsami jire yaa nasiya mushtarag qaybtuu ku jiraa qaybta mushtaraga waa a man waa qaybta mushtaraga ah jaa-ani waxaa ii yimid buu yidhi man qaama ay ladii qaama waa hadda marka eh, man waa mushtarag oo mufrad iyo muhane iyo jamac inta waa soo ge- waa loo isticmaalaa laakiin meeshaan mufradaa loola jeedaa maxaana tusinaya qaamada ka dambeysa qaamada ka dambeysa hal qof waaye soo maaha ayadaa tusinaysa faacilkeeduna waa caa-idkii u noqonayay man hadda shaahidku sheikha uu ka leeyahay waxaa waaye inay tahay mabniyun cala sukuun waxaad leedahay man waa ism mawsuul mabniyu cala sukuuni fi maxali rafcin faacil waayaad leedahay wara-aytu waxaan arkay man qaama waa mabniyu cala sukuuni fi maxali nasbin mafcuulun bihi wa marartu biman qaama man waa mabniyu cala sukuuni fi maxali jarin bimin bay ku jaran tahay fatajidu man man waxaad helaysaa marka mulaasimatan xaalay tahay mid laasimtay lisukuuni reeb fi laxwaali halaathati saddexdii xaaladood waxaad helaysaa ayadoo laasimtay reeb axwaashii saddexda ahayd tusaalooyinka hadda saddexdaa uu sheegay man mar walba maxaa saaran sukuuna saaran idan icraabtii binaha soo ma ahayn kelimada aakhirkeeda inay xaal xaalad laasimto oo bitaqayuri alcawaamil aysan isla badbedelin waa ayadii marka cawaamishii hadda waa kala duwanaatay manna waa man mar walba wax isbedela male wakadalika taquulu sidaasoo kalead waxaad leedahay kam maaluka wa kam cabdan malagta wa bikam dirham ishtarayta wa bikam wa bikam dirhamin ishtarayta imise dirhamaad kusoo iibsata way kam maaluka maalkaaga waa imise hantidaadu intay dhan tahay kam cabdan imise addoon ayaad malagta mulkisay ood leedahay wa bikam dirhamin imise dirham meeqa dirham ayaad ishtarayta kusoo gadatay shaygan macnaa waxbaad soo iibsatay waxaa lagu leeya meeqaad kusoo gadatay waa macnaheeda icraabta kam shiiqaa ku sheegaya wuxuu ku yidhi fa kam fi lmithaali alawali kam mithaalka hore dhexdii fii mowdici rafcin boos rafca ayay taallaa oo waxaa lagu rafciyey bilibtidaa'i ibtidaa mubtado waa macnaha cinda siibaweyhi siibaweyhi agtiisa siibaweyhi waa imaamu naxwiyiin wa cala alkhabariyati khabarnimo ayaa lagu rafciyey cinda alakfashi akfash agtiisa tusaalihii hore waaye kam maaluka soo maahin tusaalihii ugu horreeyey siibaweyhi wuxuu leeyahay kam wuxuu leeyahay mabniyun cala sukuuni fi maxali rafcin mubtada waaye maaluka waa khabar cinda siibaweyhi wey sidaas wuxuu ku cileeyey wuxuu yihi liana alcasla cadamu taakhiiri wataqdiim waxaa asal ah inaan waxna lasoo hormarin waxna la dibdhigin asalku waxa waaye inuu mubtado la sheego kadibna khabar la sheego soo sidaa ma ahayn asalka in khabar lasoo hormariyo mubtado la dibdhigo asal ma ah haddaana sabab keenaysa aysan jirin marka qaar inay bannaantaha waa soo marnay min xaysu aljawaas oo mutamimahan kusoo marnay in khabarka lasoo hormariyo mararka qaar laakiin al asl ma ahan sidaas asalku waa inuu mubtado horeeyo khabarna ku xigo siibaweyh wuxuu leeyahy marka alaslu waa cadamu taakhiiri wataqdiim asalku waxa weeye dibdhig la-aan iyo horumarin la-aan yacni kii di- ho- d- dambeeyana inaan lasoo horumarin kii horeeyana aan la dibdhigin sidaasaa asala asalkaas haddaan ku soconno kam maaluka marka seenu icraabaynaa waxaan leenaha kam waa mubtada maaluka waa khabar saasaa asala ileen waa dariiqadii siibaweyhi maray oo kam wuxuu leeyahy waa mabniy cala sukuun fi maxali rafcin mubtada maaluka wuxuu leeyahy waa khabar waa marfuuc ilaa ida mabni ma aha maaluka maalu waa mudaaf kaafkuna mudaaf ilayhi waa waayahay mowdica labaad wuxuu yihi sheikhu yani eh, cinda alakfash marka akfash eh, la fiiriyo akfash wuxuu leeyahay kam waa khabar soo ma maaluka waa mubtada muakhar asiga agtiisa oo wuxuu leeyahay kam mabniyu cala sukuuni fi maxali rafcin khabarun muqadam buu leeyahay waa khabar lasoo hormariyey maaluka wuxuu leeyahay waa mubtada muakhar waa mubtada la dibdhigay laakiin calaa khilaafi اlasli waa taa maxay khilaafsantahay ka duwan tahay asalkii way ka duwan tahay wa fi thaani meesha labaad ay fi lmowdici thaani ama fi lmithaali thaani tusaalaha labaad dhexdii kamta ku jirta fi mowdici nasbin boos nasba ayay taallaa cala almafcuuliyati waxaa lagu nasbinayaa mafcuulanimo oo waxaa lagu nasbinayaa ay mafcuul u tahay bilficli aladi bacdaha ficilka ayada ka dambeeya kam cabdan malagta malagta soo ficliya faacil maahan kamtan waxaa la leeyahay mamnuuca cala sukuuni fi maxali nasbin waa mafcuulun bihi yay mafcuul u tahay malagta ficilka dambe cabdan maxay noqonaysaa camdan tamyiiz waa cabdan waa tamyiiz kam marka waa mafcuulu bihi lasoo hormariyey wa fi thaalithi ay wa fi lmithaali thalith tusaalaha saddexaad dhexdii kamta ku jirta fii mowdici khafdin boos khafdo ayay taallaa bilbaa'i ba ayaa lagu khafdiyey waad midii ahayd bikam dirhamin ishtarayta bikam dirhamin ishtarayta badaasi bacdaasi ku jaranta waa mamnuuc cala sukuuni fi maxali jarin bilba baad leedahay wahiya kam saakinatun waa mid reeban buu yidhi fi laxwaali halaathati saddexda xaaladood dhexdood kama taraa sidaad arkaysaba kam wax isbedel miyaa ku yimid wax isbedel kuma imaan hadday xaalatu rafci joogto hadday xaalatu nasbi joogto hadday xaalatu ljar ay joogto mar walbahi waa sukuun asaara idan waa mabniyun cala sukuun labadaasaan ku tusaaleeyey buu yidhi sukuunkii wuxuu yihi sheikhu raximah llah walamaa dakartu lmabniya cala sukuun labadu ku tusaale macnaha waa kam iyo manwa markaan soo sheegay almabniya cala sukuuni mutaakhiran xaalu yahay mid dambeeya yaa waayo waxaa dambeeya almabniya cala sukuun ilaa soo u dib mariyey qeybihii markii aan sheegay buu yidhi almabniya cala sukuuni mutaakhiran xaalu yahay mid dambeeya khashiitu waxaan ka baqay min wahmi man qof ismoodsiintiisa yatawahamu ou ismoodsiinayo malaynayo annahu arrinkaani khilaafu lasli asalka khilaafkiisa inuu yahay arrintan aan sameeyey inay asalka khilaafsan tahay inuu qof ismoodsiiyo ayaan ka cabsaday buu yidhi fa dafactu hada alwahm ismoodsiintaasi waxaan ku dafciyo on ku celiyey biqowli hadalkayga aan idhi wa huwa aslu lbinaa'i matnigii fiiriya matnigii markuu sheiku ka soo hadlayay raximah llahu tacaala markuu ka soo hadlay mabnigii uu ku yidhi n wa mabniy mucrabi mabni u qaybiyey markaasuu yihi wa mabniy wahuwa bikhilaafihi ka haulaai fi luzuumi اlkasri wakadalika xadaami wa amsi fi luqati اlxijaaziyiin waka axad cashara waakhawaatihi fi luzuumi اlfatxi waka qablu wabacdu waakhawaatihima fi luzuumi اdami ida xudifa almudaafu ilayhi wanuwiya macnaah waa haysataan umaleyna matnigii wakaman wakam fi luzuumi الsukuun muxuu u dambaysiiyey wahuwa aslu اlbinaa sababta uu u yidhi wahuwa aslu lbinaa uu raba hadda inuu kuu sheego kelimadan wahuwa aslu lbinaa inuu yidhaah maxaa igu kali maxaa ku kalifay waxa ku kalifa waxba hadda kuu sheegaya wa wuxuu yidhi markii aan sheegay almabniya cala sukuun inuu warka ugu dambeeyo ilan qeybihii shiiqa uu qeybiyey binaha uu qeybiyey ama mabniga u qeybiyey ee afarta ahaa yuu u dib mariyey almabniy cala sukuun buu u dib mariyey wuxuu ku bilaabay almabniy cala alkasri wuxuu ku xijiyey almabniy cala alfatxi wuxuu ku xijiyey almabniy cala adami wuxuu u dib mariyey almabniy cala sukuun waxaa laga yaabaa marka inaad istiraahdo almabniy cala sukuun soona lama dhihi jirin alaslu fi lbinaa waa asukuun maxay tahay ibnu hishaam waaba khilaafay dariiqii culummade oo ibnu hishaam wuxuu aaminsan yahay kasradu inay asal tahay ilan horumarinta waxbaa laga qaadan karaa shayga markaad hormariso waxbaa laga qaadan karaa oo ah inaad lisaanulxaalkaagu yahay inaad leedahay kaan hormariyaa asala saas inaad ismoodsiida laga yaabaa ismoodsiintaasuu ka hortagaa sheekhu wuxuu leeyahay walamaa dakartu lmabniya cala sukuuni markaan sheega buu yidhi midkii lagu bineeyey sukuunka muta-akhiran xaaluu yahay mid dambeeyo la dib dhigay khashiitu waxaan ka baqay markaan mabniya cala sukuun gadaal u dhigay waxaan ka baqay min wahmi man qof ismoodsiintiisa ou ismoodsiiyo man yatawahamu qof ismoodsiinaya macnaha inuu maleeyo wey annahu khilaafu lasli yacni asalkii inay arrintaani khilaafsan tahay ta'khiirka iyo dibdhiga mabniya cala sukuun la dibdhigay inay asalkii khilaafsan tahay inuu ismoodsiiyo saasaan ka baqay buu yidhi fadafa fadafactu hada alwahma markaan arrintaas ka baqay maladaasi waxaan ku dafciyey oon ku celiyey biqowli hadalkayga aan idhi wa huwa aslu lbinaa wuxuu ku tusay marka inuusan khilaafsanayn culimmada kale ee mamnuuc cala sukuun inay asal tahay uu qabo laakiin sheikha waxaa ka dhimanuusan noo sheegin maxaa ku kalifa inuu dib dhigo waa fahamnay inuu aslulbinaa ay tahay qowlkii culimmadana uu weli ku dariiqayay usan khilaafin laakiin laftirkiisa maxaa keenay arrintan malaha ka dhalan karo inuu sameeyo ilaa hadda wuxuu sheegay laftirkiisa in mala ka dhalan kara soo maaha sow malahaas u dafciyana wa huwa aslulbinaa uu yidhaahdo dariiqadan sheikha uu maray kitaabkan iyo dariiqada uu maray kitaabkiisa sharxu shuduuri dahab waa kala duwan yihiin sharxu shuduuri dahab ibn hishaama iskale marka kitaabka bilaaweynana waa sheegnay sharxu shuduuri dahab wuxuu hormariyey almabniy cala sukuun kadib wuxuu ku xijiyey almabniyu cala alfatxi kadib wuxuu ku xijiyey almabniyu cala alkasri wuxuu u dibdhigay almabniyu cala adami halkaas waa cileeyey oo wuxuu yidhi almabniyu cala sukuun waxaan usoo hormariyay asigaa asala buu yidhi asigaa asala liannahu alaslu fi lbinaa soo saas maaha waa sida hadda shik halkan ku caddaynayo almabniyu cala alfatxi waxaan ugu xijiyey buu yidhi likhifatiha sideedaba xarakaadka saddex xarako way soo ma xarakaadka saddexdaa xarakada ugu fudud fatxo waay akhafu lxarakaat waa fatxa fatxa waxaan ugu xijiyey buu yidhi waa likhifatihaa fudaydka ay leedahay kasro waxaan ugu xijiyey buu yidhi ayadana waxay kusoo xigtaa fatxada xagga fudaydka damaduna waa ahqalu lxarakaat damadu waa xarakaadka midda ugu culus walidaalika markaad wax daminayso iyo markaad wax fatxinayso bal carabkaaga iyo afkaaga fiiri xoogaa damada culeysaa ka dareemeysaa inuu ku jiro hadda markaad tidhaahdid quulu quulu qaafka markaa ku dhawaaqaysid godan soo ma jeedid dhawaaqa aad ku dhawaaqaysa xataa afkaaga caburaa gelaya laakiin qaala markaa tiraa isdhibi maysa qaala qaafka markaa kordhigaysa waa fududaha markaa hoos dhigayso qiila aad tiraahdo iyo qaala labada midee sahlan qaala sahlan qa'da aad kordhigaysaa sahlan idan fatxadu waa akhafu lxarakaat waxaa kusoo xiga kasra yaa ugu dambeeya dama waxay tahay ahqalu lxarakaat saasuu u tartiibiyey waana sida culimmadu u tartiibiya halkan waa khilaafay asagaa kuu sheegay inuu khilaafay khilaafkaas wuxuu keenay male inuu ka boqo malahaas inuu celiyona ka shaqo galay waana ku yidhi sidaas darteedan waxaan u ihi wahuwa aslu lbinaa waxay yidhahdeen culimmadu tacliilay u sheegeen tacliilka waxa waaye bay yidhahdeen assukuun huwa akhafu min alxarakaat xarakaadka asaa ka fudud xarakaadka saddexdaa fatxa ugu fudud laakiin xaraka ya xaraka la-aan yaa fudud xaraka la-aanaa fudud sukuunku soo xaraka la-aan maaha waa reeb wuu ka fudud yahay xarakaadka dhan oo fatxadu ay ku jirto marka assukuun akhafu min alxarakaat xarakaadka waa ka fudud yahay waa kow walikownihi cadaman cilada labaad ama sababta labaadna waa ahaanshaha uu yahay cadaman walaslu fi alxaadisi alcadamu likownihi cadaman walaslu fi lxaadisi alcadamu wuxuu u hormariyey sheikhu raximah llahu tacaala laba sababood wey inta hadda sheegnay sababta koowaad waa maxay ana sukuuna akhafu min alxarakaat sukuunku wuxuu ka fudud yahay xarakaadka waa ka fudud yahay shaygu markuu reeban yahay dhawaaqa lagu dhawaaqayo waa ka sahlantaha inaad xaraka ku dhawaaqdo taas waa sababta koowaad oo hadda uu u hormariyey su yacni waxaan dhihi lahaa oo u dibdhigay sukuunka hadda waa dibdhiga soo maahay hawa sababta u dibdhigay waa waa inuu ka fudud yahay dibdhiga hadda fudaydaa keenaya kow sababta labaad waxa waaye sukuunku waa cadam xarakaadkuna waa wujuud cadam iyo wujuud ma la kala yaqaan cadam waa wax aan jirin oo meesha joogin wujuudkuna waa wax jira soo maaha sukuunku cadamuu ka dhigan yahay maxaa yeelay markii xarakaadoo dhan la waayo ayaa meesha maxaa imaada sukuun markaasuu yimaadaa idan xarakaadoo dhan meeshii laga waayo waa cadam sukuunku waa cadam xarakaadkuna waa wujuud iyo jiritaanoo waa wax jira wixii jirayuu hormariyey wixii aan jirine cadam ahaana waa dibdhigay oo waa sukuunkii ma la fahmay cillada labaad iyo sababta labaad inuu cadam yahay ayuu sukuunku u dibdhigay xarakaadkan wuxuu u hormariyey inay wujuud yihiin maxaa yeeley waxyaabaha xawaadista ah alxaadis waa waxa soo kordha asal maxaa ah intuusan soo kordhin ka hor yaa alcadam insaanku hadda xaadis waayo soo maha xadadkiisa maxaa ka horreeyey cadamaa ka horreeyey waxyaabaha xawaadista ah marka maxaa asal u ah oo intaysan xawaadis noqon ka horreeyey cadamaa ka horreeyey idan xarakaadku waa xawaadis sukuunkuna waa cadam xawaadistii baa la hormariyey oo xarakaadkii ah cadam oo sukuunkii ahna waa la dibdhigay wixii jiraa la hormariyey wixii cadamka ahna waa la dibdhigay dhinacyadaasuu shiiqu ka fiiriyey ugu tacliiliyeen culamada qaar inuu sukuunka dibdhigo wejiyadaasuu ka fiiriyay ayadoo asal ay ahayd sukuunka in la hormariyo laakiin haddana wuxuu u dibdhigay kow inuu sukuunku iska sahlan yahay marka labaad inuu sukuunku cadam yahay cadam iyo waxyaabaha wujuudiga ahee jirana wixii wujuudiya in la hormarinayo laba cilo soo maaha taa waa labada cilo u dibdhigay sukuunka almabniya cala sukuun wuxuu ku xijiyey almabniyu cala alkasri soo sidaa maahay waxaan ka wadaa wuxuu ugu hormariyey hadda mabniya cala sukuun waa u dibdhigay sa- asbaabahaas ugu dibdhigay laakiin markuu ka hadlayay mabniyaadka muxuu ugu hormariyey almabniyu cala alkasri sababta ugu hormariyey cala alkasri maxay tahay ilan akhafu lxarakaad waxaan ku sheegnay inay tahay alfatxu inay tahay horta sideedaba hadda ka horna waa soo marnay wax badanaan soo marnay markii bina aan joogno cala alfatxi miyaan leenahay mase cala alfatxa cala alfatxi waay ta'daasi waa laga jarayaa meesha ta'da icraabay la socotaa fatxa haddaad tidhahdo waa icraab laakiin alfatxi oo laga jarayo ha-da taasaa bina ah walidaalika had- markaad fiiriso kitaabka iyo sida sheikhu mar walba u sheegayo ta miyaa la socoto lama socoto almabniyu cala alkasri ayuu ugu hormariyey sababtu maxay tahay soo tii aan nidhi soo maahan akhafu lxarakaat fatxi a- waa alfatxi soo maha muxuu u hormariyey waxaa lagu cileeyey horumarintiisa likownihaa abcad alxarakaati can اlcraab likownihaa ay likowni اlkasra likownihaa abcad alxarakaati can اlcraab likownihaa abcad alxarakaati can اlcraab wa aqrabaha ilى اlbinaa لكونها أبعد الحركات عن الإعراب وأقربها إلى البناء وح- أن المبني على الكسر أهر مريي لكونها أي لكون حركة الكسرة كسرة حركة كسرة أه إني تهي حركات كمدة أوفق حق إعرابته إعراب مركي اللي جوجو حركة حركات أوفق كسرة واي. iyo inay tahay xarakaadka midda ugu dhow ila lbinaa'i bina markii wax la binaynayo sukuuna asala dabcan laakiin markii xarakaadka saddexdaa loo yimaado xarakeeday ugu dhow binaha waxaa ugu dhow alkasri baa ugu dhow xarakaad haddii lagu yidhaha sukuun maa ku jira yaa sukuun xarakaad shaqa kuma leh sukuun waa reeb waa gaar alxarakaad saddex waaye addamu waalfatxu waalkasr saddexdaas way soo maaha xarakaadka saddexdaa xarakada ugu dhow ila albinaa waa alkasr maadaama ay ugu dhowdahay binaha icraabna ay ka fog tahay baabka laga hadlayana uu yahay baabu lbinaa ayadaa loo hormariyey uu sheikhu u hormariyey raximah llah waa la fahmaa umalan sababtu kasrada u hormariyey almabniy cala alkasri wuxuu kusoo xijiyey almabniy cala alfatxi ayada ciladeeda waa caddahay marka horena waa sheegnay sababta waa maxay waa likhifatiha waa akhafu alxarakaat wuxuu ugu yan kusii xijiyey almabniyu cala adami maxaa yeelay waa athqalu lxarakaat almabniyu cala sukuunna waa midda hadda ugu dambeysiiyey sababta u dambeysiiyena waa sheegnay ayadoo xaqeedu ahaa in la hormariyo maadaama ay tahay aslulbinaa markaan soo koobno marka dariiqadan shiiqa uu maray ayadaa hadda daawada ka rabnaa inaan ka fiirino eh shiiqu wuxuu noo sheegay almabniyu cala sukuun inuu dib dhigay arrintaasina ay keeni karto in la ismoodsiiyo inuu asalkii khilaafa sidaas ismoodsiinta darteedna uu u dib yacni uu hadalkiisa u daba dhigay inuu yidhaahdo waa aslulbinaa suu kugu muujiyo almabni cala sukuun mar walba inuu aslulbinaa yahay su-aasha harsan waxaa waayaan nidhi muxuu u dibdhigay wuu sheegay inay aslulbinaa tahay laakiin muxuu u dibdhigay wuxuu u dibdhiga baa la yidhi laba sababood sukuunka horta inuu fudud yahay waxa fududna waa la fududaystaa shaygu markuu fudud yahay waa la fududaystaa soo maaha wixii culusaa la hormariya hadda haddaad rabto masaa'il inaad sharaxdo ahmiyadda maxaad siinaysaa mas'alada ugu culusaad mar walba siinaysaa inaad ka gudubto kuwa fududna ay kuu dambeeyaan wuxuu hormarsada wixii cuslaa wuxuu dibdhigay wixii sahlanaa ama la fududaysanayay waa fudeydkeeda awgeed waa u dibdhigay wuxuu kaloo u dibdhigay assukuun waa cadam alxarakaadna waa wujuudu waa wax jira wujuudii cadamna yaa lagu hormarinayaa fi dikri wixii jiraa la hormariyaa wixii cadamana waa la dibdhigaa taasna waa sababta labaad ee uu dibdhigay sukuunka asalkiina waxay lahayd laakiin in la hormariyo waxaa kusoo xiga oo aan sheegnay sheikhu markuu tartiibinayey waxyaabaha la la binaynayo almabniyu cala alkasri uu hormariyey haddii xarakaadka dhexdooda laga hadlayo yaa horumarin mudnaa haddii xagga fudeydka laga hadlaayo fatxa in la hormariyay ayaa ahayd soo maaha mabniya cala alfatxi ma hormarine wuxuu hormariyay almabniya cala alkasri sheikhu jaanib kale uu ka fiiriyo midda hadda aan ka fiirinayna aan ahayn jaanibka hadda aan ka fiirinayno ah maxaa fatxa loo hormari waayo ayadaa sahlan halkaa kama fiirin wuxuu ka fiiriyey xarakaadkan yaa ugu dhow binaha ila mabniya lagu jiraahe xarakaadkan yaa bina ugu dhow yaa ugu dhowaaday binaha marka laga fiiriyey yaa alkasra ugu dhowaatay ayadoo hormariyey marka markuu tii ugu dhoweyd xarakaadka xagga binaha uu hormariyey ayuu wuxuu fiiriyey xagga fudaydka markaa kadib fudaydka yaa fudud labada xaraka ee soo hartay fatxay fudud soo maaha ayadiibuu ku xijiyey damadeena dibuu udhigay sukuunkan ayadu mid a hadda sheegna way sababta u dib mariyay waa waadixan u malaynaha warkaasi sheekhu wuxuu yihi walamaa dakartu almabniya cala sukuuni markuu sheegay markaan sheegay buu yihi almabniya cala sukuun muta'akhiran xaaluu yahay mid la- dib dhacay oo gadaal loo dhigay khashiitu min wahmi man yatawahamu wahmigu marka waxaa la yihahdaa ismoodsiin malana waa lagu macneeya waa nooc malaha ka mid a illa wax la ismoodsiiya waa wax la maleeya soo ma waxaan ka baqay buu yidhi min wahmi man yatawahamu qof wax ismoodsiiya ismoodsiintiisa uu ismoodsiinayo annahu khilaafu lasli arrintan inay tahay mid asalkii khilaafsan arrintan markaan ka baqay fadafactu hada alwahma yacni markaan mabni cala sukuun sheegay sidaasaan ka baqay buu yidhi fadafactu hada alwahma ismoodsiintaasaan markaa celiyey arrintii aan ka baqay waxaan gudagal inaan celiyo oo aan ku celiyo biqowli hadalkayga aan idhi wa huwa aslu lbinaa'i wa huwa damiirku xagga u noqonaya waa sukuunka aslu lbinaa'i binaha asiga asal u ah sidaasaan ku dafciyey buu yidhi wuxuu ardaygu ismoodsi lahaa halkaasaan ku celiyey intaa wuxuu sheikhu uga baxay raximah allahu tacaala almabniy min alasmaa soo sidaa ma aha asmaada kuwooda la bineynayo afartii qaybood usoo qeybiyay halkaasu uga baxay Een, in sha allahu tacaala mar walba waxaa laga yaabaa ardada qaar markii su-aale la iska weydiiyo wax lasoo dhaafo inuu is yiraahdo maxay tahay waxaan waa lasoo dhaafay cashirkii shalab ma ahane maxaa su-aasha ka shisha looga keenay waxaa laydinka rabaa cashir dhow iyo cashir shisheeya wax farqiya ma lahan inaad iska soo diyaaridiin macluumaadkiina sugnaadaana laydinka rabaa saan u joognaa hal mar iska noqonaynaa oon dib iskaga noqonaynaa oo waxaan kasoo bilaabeynaa alkalimatu qowlun mufradun adinkaa waxaa laydinka rabaa in macluumaadkiina aad haysiin lama rabo wixii inay sii lumaan lana sii socdo wax macnaa ma keenayso marka marna darsigaa wax layska weydiinaa mararka qaarna dibaan u noqonaynaa taa macnaheedu waxa waaye mar walba inaad heegan ku jirtaan waay waa inaadan dhihin aniga su-aashaani maanan filanayn waxaan arkay ardada qaar dhahaya ma soo diyaarin kanoo cashirkan ku talagelaya waxaan ku talagelaya ma jiraan wax la wax walba inaad diyaarisaa lagaa rabaa macluumaadka ku soo mara inaad haysaa lagaa rabaa gadaal inaad muraajaco ka soo wadaa lagaa rabaa waxaad soo martay in wax lagaa weydiiyo inaad ka cudur daarato wax cudurdaar uma lihid cudurdaar ma lahan marba haddaad soo martay cudurdaar uma lihid waa inaad ka jawaabto oo tiraado waxaas waxaa saas saasay nagu soo mareen marka heegan ugu jira waxaad soo martaan jazaakum allahu khayran inaad dib u muraajacaysaan wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina moxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin